maalintii shalay askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay si bareer ah rasaas ugu fureen dad rayd ah oo ku sugnaa xaafadda sonikey oo ka tirsan degmada hodan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ugu yaraan hal gabar ayay goobta ku dileen ciidankan halka ay ku dhaawaceen laba kale oo dumar ah kuwaas oo middood ay u geeriyootay dhaawicii soo gaaray ciidankan ayaa doonayay inay barakiciyaan dadka rayidka ah iyagoo sidoo kale baad ka qaatay bulshada qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixiyey dhacdadan ayaana sheegay in askartu ay sidoo kale jirdil iyo xadgudubyo kale ay ku kaceen waa masiibo in maamo iyo carruur la xabadeeyo dad maras ah guryahoodii la qaatay la gumaaday halkan waxaan anigu ka mid aha shacabka deggan oo dhibanaha ah shacabka qaybo ka mida waxaa laga qaaday lacaga laga qaaday afar kun iyo shan boqol ah waxaa la dhahaa koonna kusoo shuba waraaqadaa la siiyey qayb kaloo aniga aan ka mid ahay oo ilamidana waxaa la dhahaa wax laydin hayaa ma jiraan oo dhulka maba deganeynba gaari ciidana imaaday halka ayadoo la wada joogo ciidanka oo imaaday saasta u imaaday xabadoo furay ayadoo cidna wax weydiin xabadoo iska furay xabadahay fureen dhimasho iyo dhaawacba inta way gaartay dad ha laba gabdhoodaa ku dhinteen xabadii ee fureenba gabadhii way qabsatay gabadhii naf dhulka maba la dhicinbo maskaxdeeda halkaana ku taa waa kana maskaxdeeda halkaana waa kaasa dhiiggeeda waa kaana maskaxdeeda halkaasa ku dhacda gabadh waxaan dhiigga waay dhiigga waa intana xirxireen oo gacmaha naga xirxireen oo walay wiil artiga ee toban iyo labaatan qof ee iskugu tageen ee dileen ee ana katiinadda ugu xireen ee gacanta waxay iga dhifteen qoriga baaggiisa halkaasaa nugu wada laaye waa ku shahiidaynaa shahiidaa nahay afar gabdhoodaa naga dhimata maantay qof damba inayna nooga dhimana bala shahiid aan naqan inaa warba ku shahiidaynaa shahiid sidaynaba askari ma qoron dhagaxaan ku eeybaa soos afar iyo labaatan saacaan uga bixin ayagoo qoryo sita toddoba qoro sita annagoo dhagaxaaba hayna oo halkaas dhagax ku arusayna afar iyo labaatan saac uga bixinna dowladda federaalk ayaa cadaysatay diilka iyo dhaca bareerka ah oo ay u geysanayso bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyadoo waayahan dambe ay ku soo rogtay canshuuro xaddaaf ah waxaana intaa u dheer boobka iyo barakicinta dadka rayidka ah